falow waa calaanahum ayagu fii amaanihi inay ku jiraan ayay kusii daayeen xarumo waa xalaan tiyaale markaa fain tabicahu qowmun hadday soo raacaan falyadfachum ha iska dafciyo wala biqatlihim dilkooda ahaade aw sharaduu waxay u shartay anlaa yakhruja min daarihim inaanu ka bixin lam yajuuzil wafaau oofinin ma bannaana wuxuu sheekhu leeyahay ninay qafaasheen ay haysteen ayaa wuxuu awooday inuu firdhado lazimahu firdhadka iyo cararkaasaa ku laazimayay si uu nimankaa haysashadooda uga baxo ama diinta ha oogi karay ama yaan oogi karin walow adaquu hadday iyagii sii daayaan haddaa bilaa shardi waxay u shardiyeena ma jirine way iska sii daayeen falow iqtiyaaluhum wuxuu leeyahin ayagii sii naafeeyo dil iyo dhac iyo maal uu ka qaata iyo xaq buu leeyahy iyo inuu markaa mid idhaa bal kaalay waddo ay tusoo dabeetana hanka ku jaro xaq buu leeyahy amaa waxayse ow adlaquu weyse calaanahum fii amaanihim amaa waxay yidhaahdeen waanu ku sii dayn laakiin shard hee ammaankaaga ayaanu ku jirnaay deena nabadgeli bay idhahdeeno ammaankaagaan ku jirnaa bay idhahno xaruma inuu markaa waxyeello u geystaa xaranayay ka noqonaysaa waxa uu islaasimiyey si uu oofiyo fain tabicahu qowmun isagoo ammaankiisa ay ku jiraan ayaa markuu sii baxaya qola soo daba gashay falyadfacum ha iska dafciyo wala biqatlihim layntoodaba ha keentee aw sharaduu ama waxay u shardiyeen intay sii daayeen bay u shardiyeen an laa yakhruja min daarihim inaanu ka dhex bixin dee haddii aanay u suurtogelayn diinta inuu muujisaa lam yajuzil wafaau oofinimo waajibaysa shardiga ee waxa waajiba inuu ka baxo haddii masala ay diintii ku dhex oogi karayana shardiga oofintiisu waxba xaaraan may uu oofin karaa walow caaqada alimaamu imaamkii hadduu heshiis la galo xiljan ama calijan gaal markaas awood badan ayuu heshiis la galay caqd yadullu kaasoo tusinaya calaa qalcatin dhufays walow minhaa jaariya shardina wuxu uhi halka dee mid ha layga siiye buu kaasa waa bannaan yahay ee fain futixad haddii lagu furto bidalaalatihi tusintiisa ucdiyahaa waa la siin aw bikayrihaa baa lagu furtay falaa mayfila sixatan un ee fain lam tuftax haddaan la furani falaa shay'a lahu waxba ma laha waqiila waxaa la yidhi in lam yucalliq iljucla haddii aan ku xidhin bilfatxi falow ujratu milin ayuu leeyahy ee fain lam yakun fiiha jaariyatun haddaanay ku sugnayn ow ama maata qabla alcaqdi ay dhimato falaa shaya ow bacda adafari qabla tasliimaydati wajaba badalun baa waajibaya ow qabla dafarin falaa waxba male fila dari haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay imaamku haddii uu la gala ciljan ama calijan calijku waxa weeye kaafirka markaas aadka u adag ee dee nafdiisa markaa difaacayaan cidina xaggiisa ka soo dhacaynin markaa masalan cilaajka oo kale dee cilaajku waxaa loo odhanayaa cudurkii ayuu markaa dafcinayaa adducaa walbalaaw yatacaalajaani ilaa yowm alqiyaama yani way isdafcinayaan waa lagdamayaan cudurka iyo dawad ayaa xadiid ku yidhi bazaar iyo xaakim ay warinayaan markaa caqdiga heshiis ayuu la galay gaalkaa awoodda badan ee shadiidkaa yadullu calaa qalca gaalkaasoo qalca tusiya wuxuuhi waxaan tusinayaa dee meel markaa dhufayso oo la furto oo saanadii wax waliba yaallaan dadka muslimiintana waxaa la arkaa inay ka qarsoomaan ama meel sahla ama meel biyare ama meel dee aanay gaala joogin walahu minhaa jaariya lakin wuxu uhi shardi meesha da waan addoon layga siiya jaazda kaasi waa bannaan yahay kaasi waa jucaalo jucligeedu majhuul yahayoo mamluugna aanu ahaynoo xaaje ahaan waa la ysaga banneeyey jucaaladaa jucligeedu majhuulka yahay ile macluum bu ahaa waataynu kitaab jucaalo soo maraynay haddaba wuxuu sheeku leeyay fain futixad haddii la furto qalcaddii haddaba xoog baa lagu furtay bidalaalati tusintiisa isaga siduu u tusay baa lagu furtay codiaha waa la siin jaariyadii waa laga siin hadday mucayan ahayd iyo hadday mubhamo ahayd ow ama bikayri bikayri dalaalatii baa lagu tusay meeshii uu tusay laga mari waaye meel kale looga wareegay falaa waxba malay fila sax haddaan qabanno maxaa yeelay qasadku waxay ahayd inuu meel tusiya laga furto tiina lama helin fain lam tuftax haddaan qalcaddii haddaba la furanin falaa shay alla waxba male maxaa yeelay dee mudashada addoontan wuxuu ku mudanayey tusinta iyo furashada qiil baa wuxuu leeyahay lam yucalliq iljucla haddii aanu ku xidhin mushqaayadan addoonta bilfatxi furashada haddaanu ku xidhin oo yidhi waan idin tusaya uun falow jirtu mithl jirtu mathaal buu leeyahy oo maxaa uu ku shaqeeyaa dee qofka waxaasoo kala qabtaa la odhanaya mar hadduu tusay fain lam yakun fiiha jaariya haddaba midhba waa laga waay ow maata qabla alcaqdi ama masalan maantoo kale caqdiga la galo shaloo kale dhima falaa shaya low waxba malay mar haddaan mashruudkii la haynin oo jaariyadii meesha ku jirtay ba la waayey waxba malay aw ama waxay dhimatay bacda dafari intii lasoo qabtay qabla tasliimi een isagiina loo dhiibin ayay dhimato way argagaxdayba wajaba bedelun bedel baa waajiba in loo bedelo hayla imaamkii bay soo gashay mar hadday imaamka gacantiisii soo gashay isagii damaankiisa gasho dee imaamkii baa laga rabaa aw qabla dafarin ama intaan laba soo qaban baa dee layslaba jirayba oo masalan waxbaa ku dhacay falaa bedel male filasari haddaan qabanno hayla maytadana dee midaan la karan la dhiibi karin weyno si waxaanay ahaan ma koran baa laga soo qaaday waa in aslamad haddaba hadday islaamto buhi ayadi ayadii baa islaamtay falmadhabu wujubu bedelin dee bedel baa la siinayaa loo dhiibi maayo ee addoontaa islaamtay loo dhiibi maayo wa huwa haddaba bedelkiina ujratu milin wa ujratu mihaal waxaa la odhanaya imsa cishaad nala socoto shan cisho shantaa cisho maxaa lagu shaqeeyaa ninka waxyaasoo kala qabtaa ama meelahaa tusee sahankii maxaa la siiya intaa qaado wa qiila waxaa la qiimatuhaa qiimaheedii buu leeyahay addoontaa noocaas inay ku shardisan sow saas may ahayn oo qiimaheedu imsuu noqonayaa intaa intii baa loo dhibi waqiila qiimatuhaa iyada wallahu aclam kitaabu ljizyati waxaa jizyada la yidhaha ayuu kitaab yahay waa gibirkaa iyo cashuurtaa laga qaadayo nimanka gaalada ah si ay markaas inooga dhex shaqaysnaa shaqaystaan oo inoo dhex deganaadaan markaa sheekhu jihaad ayuu inooga soo hadlay oo ah nimanka gaaladaa la dagaalankoodii waxaa markaas iyana uu inoo soo tilmaamay ammaankii kaa saddex ayaa ammaanka faa'iideeyey baynu nidhi ammaan iyo jizya iyo hudna marka ammaan wuu inoo soo tilmaamay axkaamtii ku tacalluqaysay jizya ayuu halka inoo galay hudnaduna waa inoo dambaysaa marka haddaba jizya caqdigaa iyo heshiiskaa la gelayay jizye waa la yidhaahdaa maalkaa la islaaziminaye ninkaa laga qaadayana waa la yidhaahdaa marka waxaa looga qaadanayaana horta waa nooc ayaga dullayn ayay u tahay innagana kaalmo ayay inoo tahay midda labaad marka ay dadka muslimiinta dhex deganaadaan ay mukhaaladeeyaan ay dhex galaan waxaa laga yaabaa inay wanaagga islaamku leedahay iyo akhlaaqda wanaagsan ee dadka muslimiintii leeyihiin ay arkaani inay ku hanuuniso islaamnimada ayaa laga yaabaa markaa waxaa u asale aayadda qur'aanka ah ilaahay leeyahay qaatilu aladiina laa yu'minuuna billahi laa yu'minuuna billah waxaad la dagaalantaan haddaad dadka mu'miniintaa tihiin kuwa aan ilaahay rumaysnayn billahi walaa bilyawmi alaakhir iyo maalinta yawm alaakhirka tan walaa yuxarimuuna maa xarama allah warasulu walaa yadiinuuna diin alxaq kuwa aan wixii ilaahay xarimayna xaaraantinimaynaynin aan diinta xaqaana diin ka dhiganaynin min aladiina uutuu lkitaab ee kuwa kitaabka la siiyey la dagaalama bay laydhi xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saakiruun ilaa ay dhiibayaan jizyadaa gacan ay ka dhiibayaan ayaga oo dullaysan intay iyagoo dullaysan ay ka dhiibayaan la dagaalama baa ilaahay yidhi markaa dagaalkii waxaa lagu qaayeeyey inta ay ama dee ka islaamayaan ama ay jizyada ka oggolaanayaan iyo gibirkaa iyo cashuurtaa laga qaadayo haddaba sigaarka xataa yucdu ljizyata ay bixinayaan taasi waxaa looga jeedaa islaaziminteeda ay oggolaanayaan canyadii wahum saakiruun iyagoo dullaysantaasina macnaha waxay noqonaysaa axkaamta islaaziminteeda maxaa yeelay waxay yidhaheen culimmadu dullinimo iyo sakaar kaga adag qofka ma jirto in lagu xukumo waxaanu rumaysnayn oo la yidhaha u dulqaado waxaanu aaminsanayn baa laga qaadayaa xugun aanu aqoonsanayn baa lagu xukminayaa markaa dullinnimo ka weyn ma jirto markaa dadka muslimiinta ee qur'aankoodii iyo sunnahoodii iyo axkaamtoodii oo dhex taalla dasaatiir kale iyo waxay dad ku fikireen loo keenayo ee dabeedna lagu xukminaya dullinnimo ka weyn ma jirto taa waa dullinnimo ayaa haysata dadka ee loo dhigaya ilmahooda ibnu aadamku daayeer ayuu ka yimi arkaan ayay leedahay marka aayadda qur-aanka ayaa tilmaantay majuusa haajara sidaa bukhaari warinaya nimanka reer haajira majuusteediina uu ka qaaday ahlu najrana uu ka qaaday ahlu aylana uu ka qaaday sida bayhaqi warinayo arkaan bay leedo waa shanoo waa siiqada horta marka hore caqdiga lagu gelayo iyo caaqidoo kaa gelaya imaamka ama naybkiisa macquudulow oo kaa gaalkii loo guntaya makaankii loogu guntayey iyo maalkii laga qaadayey waa shantaa suuratu caqdihaa jizyada suurada loo guntayaa waxa weeye wuxuu odhanaya uqirukum waxaan idinku sugayaa bidaari lislaam daarta islaam ow aadintu ama waxaadna fii iqaamatikum bihaa inaad ku nagaataan maxaan idinku sugayaa ma ogunaysa calaa an tabduluu inaad dhibtaan jizyatan wa tanqaadu ow hoggaansataan lixukmi lislaam walasaxu asaxna waxa weeye ishtiraadu dikri qadrihaa qadarkeeda in la sheegaa inay shardi tahay laa kaful lisaani carabka inuu qofku ka laabto can illaahi tacaala warasuulihi ilaahi iyo rasuulkiisa inuu caraba ka laabto ayada in la sheega shardi ma iyo sala allahu alay slam iyo wadiinihi walaa yasixu lcaqduna muaqatan umaan saa calmadhabi haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay suurada loo caqdinaya loo guntaya heshiiskaa loo gelaya waxa weeye cidda gelaysaana waa imaamka sidii inoo sheegi doonee wuxuu odhanaya uqirakum ama aqrartukum waxaan idinku sugay ama waxaan idinku sugayaa ayuu odhanayaa bidaari lislaam daarta islaamka ayaan idinku sugayaa macnaha daarulislaam waa sinacba shardi maaya xataa iyagoo meeshoodii jooga hadday oggolaadaan iyadana waa la mid ow aadintu fii iqaamatikum biha ama waxaan idiin oggolaaday inaad ku nagaataan wixii aan xijaas ahayn dee sida inoo iman doontaa maxaan idinku walay calaam tabduluu inaad dhiibtaan islaasimisaan jizyatan sanad kasta la qaadayo wa tanqaaduu lixukmi lislaam xukunka islaamkana u hoggaansantaan xukunkaa islaamkee loo hoggaansamayana wixian cibaadaadka ahayn xuquuqda aadamiyiinta iyo ee mucaamalaadka iyo waxyaalahay dilaan dee magdhowgiisa iyo iyo wixii ay rumaysan yihiin xaaraannimadiisa sida zinada iyo tuugada iyo laakiin wixi aan caqiidaysnayn sida khamriga cabidiisa iyo dee naga qarsada un baa la odhan walasaxu ishtiraadu dikri qadriha qadarkeeda sheegiddiisu waa shardi buu leeyahay in la yidhaahdo mid walowbana waxaad bixinaysaa sanadkii intaa oo jisyadu dee waa lacagtii oo kale iyo ujradii mushkaaliddii o kale ayay ka dhigan tahay laa kafu lisaani can illaahi tacaala wa rasuulihi wa diinihi laakiin shardi maaha inuu qofku carabkiisa ka haysto ilaahay iyo rasuulkiisa iyo diintiisa lama shardiyo markaas intaa la xuso oo waxaan loo xusaynin inqiyaadkaasay soo gelaysaa wa tanqaadu lixukmi lislaam taas ayay soo gelaysaa waxba in la xusaa shardi maaha buu leeyay inay afkooda ka haystaan ilaah iyo rasuulkiisa iyo diintiisa walaa yasixu lcaqdu muwaqatan cala almadhabi caqdiga jizyaduna muwaqat kuma ansaxo oo la yidhaha intaas muddadaa cala almadhabi hele waa caqdi lagu ilalinayo dhiigoo muwaqatnimo kuma bannaana sidii dee islaamka gunudkiisa oo kale wayushtaradu waxaa la shardiyaa lafdu qabuulin ayaa la shardiyaa lafdi aqbaleed waxau sheekhu leeyahy waxaa la shardiyaa caqdiga ansixitaankiisa qofkii hadlayay lafdi aqbaleed markuu imaamkii sidaa yidhaahdo waa inuu lafdi aqbaleed leeya qabiilto ama radiitu waan ka raali noqdo hadduu qoraal sameeyana waa la mid hadduu ishaare mufiima bixiyana waa la mid walow wujida haddii la helo kaafirun gaal baa bidaarinaa laga helay faqaala wuxu uhi dakhaltu waxaan u soo galay lisimaaci kalaamillaahi tacaala ilaahay hadalkiisa inaan maqlo ow dakhaltu rasuulan buu yidhi anoo erga ayaan soo galay ow biamaanin baan ow biamaanin muslimin baan ku soo galay sidiqa waa loo rumay wa fii dacwa alamaani wajhun baa ku sugan waxau sheekhu leeyahay haddii aynu aragna gaal iska keen dhex mushaaxayowna oo daarteenna iska jooga ta waa la qabanoo tur baa la siin dee nimanka way isugu keen jirtaa arriganay dee ayuu xukumayaan may aha inay aad meel walba qabsadeene dee waa u kala socday daarulislaam iyo daarulxarbi bay kala ahay dhulku marka waa la qaban oo hadduu yidhahdo waxaan u soo galay inaan hadalka ilaahay maqlo ama hadduu yidhahdo erge ayaan ahaa xusul baan ahaa waa laysoo diray ama hadduu yidhahdo nin muslima ayaa aan magantiisa ku soo geliya ammaankiisa sidiqa waa loo rumayn oo waxa suurtagal ah dee waxa uu sheeganayo haddii markaas aan laga haddii laga shakiyo markaa dhaar iyo waxbaa la weydiiyey wafii dacm wafii dacwa alamaani wajhun ammaankaa sheegashadeeda wej baa ku sugan aan loogu rumaynaynin ee ballan ayaa barkhaati baa laga doonaya waxaa leeyahay halkuu kuguula galay dee caddee baa la odhanaya waa suurtagal laakiin waxay leeyihiin dee sida muuqata waa inaanu nin aynu xabaddiisugu keen jirtay aanu ammaan la-aan kusoo gelayninoo haddii la tumo waa la dhaarin wayushtaradu licaqdiha alimaamu ayaa loo shardiya aw naa'ibuhu wa calayhi alijaabatu ayaa laga doonaya idaa talabuu markay dalbaan ilaa jaasuusan basasna khaafo aan ka baqanayno mooyaane waxau sheekhu leeyahay waxaa loo shardiyaa caqdiga jizyada imaam baa loo shardiyaa ama naa'ibkiisa ayaa loo shardiyaa markaa naa'ibo khaas ah oo uu yidhi arrintaasun lasoo mufaawadood oo u diray ama middii caama oo naa'ibo caamu lahaa masaarixda waaweyn ayay ka mid tahayoo dee iyadoo egme iyo ijtihaad bay ayay u baahantay aaxaadda iyo dadka afraaddi ma geli karaan wa calayhi waxaana ninka caaqidkeeda imaamka ama dee naa'ibkiisa alijaabatu ayaa lagu korkiisa idaa dalabo markay doonaan ilan jizyaanu rabna waa inuu ajiibaa ahli xadiidka muslim burayde laga wanaya rasuulku wuxuu ahaa marka uu amiir jaysh u sameeyo ama qolo gaadma wuxuu u dardaarmi jiray faidahum abow alislaam haddii ay islaamka diidaan fas'alhum aljizya waxaad weydiisaa jizya fainhum ajaabuuka hadday kaa aqbalaan faaqbil minhum ka aqbal wa kufa canhum kana joogso ilaa dee ciday dhibaata inoogu sugan tahay inay doonto mooyaane ilaa jaasuusan jaasuusan nakhaafu jaasuusan ka baqanayna mooyaane walaa tucqadu loo gunti maayo ilaa lilyahuudi waannasaara yahuud iyo nasaaro walmajuus iyo majuusta mooyaane iyo wa awlaadi man mid carruurtii tahawada yuhudawe aw tanasara ama nasraaniyobe qabla naskhi aw shakakna fii waqti ammaan ka shakinay wakadaa zaacimu tamasuki qabsasho ka sheegtayna waa lamid bisuxufi ibraahim ibraahim suxufdiisi iyo zabuuri daa'uuda calayhi salaam wamanka axadu abaweyhi kitaabiyun iyo walaakharu kalan wahaniyun dee sana macaabudka uu yahay isna waa loo guntay cala madhabi haddaan qaban waxau sheekhu leeyahay macquudulahugii caaqidkii markuu inooga soo baxay iyo siiqadii baa macquudulahugii baa ka noo galay waxau idhi jizyada loo gunti maayo ilaa yahuud iyo nasaare mooyaane yahuudda iyo nasaarada carabta iyo cajamka dee ka tirsan ayaa loo guntiyaya maxaa yeelay qaatilu ladiina laa yuuminuuna ayaa wuxuu leeyahay min aladiina uutuu lkitaaba kuwa helo kitaabka ah walmajuusa iyo majuusta xadiid bayhaqi iyo abubakar ibn abi shaybe iyo ay warinayaan ayaa isna wuxuu ahaa majuusta waa ka qaaday rasuulka sunnu bihim sunnata ahlilkitab halkii ahlu kitaabka un mariyib labada qaran waxayna kitaab bay lahaayeen waa laga rafciyeyba wa awlaadi man tahawada aw tanasara kuwa yahuudiyoobay ama nasraaniyoobay qabla naski intaan diintiisa la nasakhin na carruurtooda waa loo guntayaa oo markaa nasakhaana waxaa looga jeedeen towraad intaan injiil lagu nasakhin xagga yuhuud injiilsha nasaaradana intaan nebiyullahi moxamed soo diridiisa aan lagu nasakhin laakiin haddii ay yahuudiyoobeen ama nasraaniintii la nasakhay diintii nebi ciise injiil shareecada nebigeena lagu nasakhay ama yahuudiyoobay intii nebi ciise la soo saaray diin baatiloo fadiiladiisa ay dhacday ayay qabsadeenoo markaa taasi wax xurmaa iyaga u sugi mayso aw shakagnaa fii waqtihi ama waxaan ka shakinay waktigiisii waktigii uu yacni galay waktigii uu galay ama yahuudiya ama nasraaniyoobay ayaynu galan ama naskiga ayay galeen mise dabadeed bay galeen hadaynu taana ka shakino waxaa la qallibayaa un xaggaa dhiigga ilaalintiisii majuusta oo kale wakadaa zaacimu tamasuki waxa isna la mid oo jizyadaa lagu sugaya ka sheegtay inuu qabsaday bisuxufi ibraahim nabiyullahi ibrahim suxuftii loo soo dejiyey wa zabuuri daa'uuda iyo nabiyullaahi daa'uud kitaabkii zabuurta ahaa suxufi ibraahiima waa muusa ayaa la yidhahyo suxuf bay lahayn wa innahu la fii zuburi alawaliina dee dadkii hore inay markaa ambiyada horena kutub lahaayeen ba halaha ka muuqanaysa dada qaarna waxay leeyihiin maya waa iska mawaacid bayda axkaam may lahaynoo xurmadii axkaamta ma leh waxaa kaloo sheekhu yidhi wamanka axadu abawayhi labadiisa aaba midkood kitaabiyun uu yahay walaakharuna wahaniyun uu yahay isna waa loo gunti cala madhabi haddaynu qabanno waxaa la qallibayaa uun xaggan diinta xaggan waxaan leeyahay dhiigga ilaalintiisa ayuunbaa la qallibaya xagga munaakaxada iyo dabiixada iyana ixtiyaad ahaan ayaa loo xarimayaa xaggana xagga dhiigga ayuunbaa loo hormarinayaa walaa jizyata jizye laguma leh cala imra'atin haweeney wa kuntaa mid labeebe waman fiihi riqun iyo ka addoonnima ku sugan tahay wa sabiyin iyo sabi wa majnuunin mid waalan fa in taqadaca haddii uu googoo junuunuhu qaliilan mid yarna uu ahaa wadaalika mihaalka saacatin oo min shahrinaba weeyaane lazimathu way ku laasimaysaa aw kasiiran in badan ayuu ahaaday ka yowmin iyo wa yowminba weeye fal asaxu asax haddaan qabanno tulafaqu lifaaqatu waxa laysu gurbin ama laysu geyn miyirsiga wakhtigiisa fa idaa balaqad markay gaadho sanatan wajabad way waajibaysaa waxau sheekhu leeyahay jizyadii ayaynu ku soo dhex jirnay markaa waxau sheekhu ihi jizyo laguma laha haweenaydii oo jizye guudkeeda may ahanin maxaa le ilahay baa yihi qaatilu ladiina laa yu'minuuna xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saakiruun ilaa aayadda laga gaadhayo ka waxaana lagu khidaabayaa lagula hadlayaa kuwa la leeyahay la dagaalama kuwa aan rumaysnayn ilahay laleeyahy la dagaalama kuwa bixinaya le iyagoo saakiriina waa dukuurta ayaa lagula hadlaya kuwa lab ibnu mundirin ijmaac ayuu sidaa ku soo naqliyey cumarna waxaa laga waraysay beeheq horan inuu ciidamadiisa kuwii madaxda ahaa uu yidhi inaan jizyada laga qaadin dumarka iyo ciyaalka wa kunthaa walaa calaa kunthaa mid labeebana korkiisa mu ahaanin maxayla waxaa dhici karta dee inuu dhadig yahay ayaa dhici karta oo gabadh noqdo haddii uu labnimo ku caddaadana waxaa la yidhi dee waa laga dooni uun muddadii ee tagtay ayaa laga doonaya walaa man fiihi riqun kay addoonnima ku sugan tahayna isna jizya guudkiisa may ahanin oo kii dhammaantii wada addoonka ah ee qiniga ahaa kaasina dee waa min baabi lowlaa kii wada raqiiq ahaa isagu ee kii ama mubacadka ahaa ee barhkii uu xorta ahaa ee inuunay addoonnima ay kaga jirtay kaas ayuu leeyahay guudkiisa mahana kii wada addoonka ahaana isna waa ka sii awlaysan yahay hataa mukaatabkii ayaa dee mukaatabka intay wax ku harsan yihiin dirhamintuu ku harsan yahay waa kii rasuulku yidhi waa addoon addoonkuna dee waa maaloo maalna jizyo laguma leh wa sabiyin walaa calaa sabiyin sabina laguma lahaa oo waxa uu rasuulku sala alla alay slam mucaad uu ku yidhi markuu yeman u dirayo khud min kulli xaalimin mid kastoo muxtalima diinaaran diinaar ayaad ka qaadaysaa buu yidhi ka xaalimkuna dee waa kaa qaangaadhka weeye muxtalimkaa waxaa kaloo lagu lahay walaa calaa majnuunin mid waalana laguma leh maxaa yeelay weliba majnuunkaasina dee waxa weeye kaa mubiqa uu junuunkiisu yahay aan xillinaba miyirsanaynin maxaa yeele mukallaf baanu ahayn maraddu sidaa yahay fa in taqataca junuunuhu haddaba haddii waalidiisu ay googo-ayso oo xillina waa miyirsanaya xillina waa waalan yahay qaliilan wa kaana qaliilan waalidaasina waa mid yar ka saacatin min shahrin dee bishii unbuu saacad yar waalanaya oo maryaa yar dhiganaya intikalna waa iska cadigaroodaya lazimathu jizyadii way ku waajibaysaayo zamankaa yare waalanayana wax ibraa'a ma laha aw kasiiran ama waalidiisu mid badan bay ahaato ka yowmin wa yowmin maalina maryaa waa istaa maalina maryaa waa dhiganaya fala asaxu tulafaqu lifaaqatu wuxuu leeyahay asax waxa weye mar hadday sidaa tahay in laysu geynayo tulafaq waa la isu geynayaa oo waa la isu gurbin alifaaqa zamnu lifaaqa xilligaa miyirsiga ayaa la isu geynayaa fa idaa balaqad markay gaadho xilligaa miyirsiga ee mutafariqa sanatan markay gaadho marka hadday maalin iyo maalin tahay dee laba labadii sanado ayaa isaga sanad u noqonaya markay muddadiisa miyirsiga laysu geeyey ay noqoto sanad wajaba jizyadii waa waajibaysaayo dee asminada waktiyadaa mutafariqada ayuunbaa waxaa loo ictibaarinayaa azminadii mujtamacada ahayd ee kulansanayd taanigaas waxaa ka hor jeedana wuxuu leeyahay ma waxba laguma le waa naaqiso waxba laguma leh walow balaqa haddii uu qaan gaadhay ibnu dhimiyin ayaa qaan gaadhay walam yabdul jizyatan jizyana muu dhiibin ulxiqa waxaa la haleeshiin oo la gaadhsiin bima'manihi meeshuu ku aamin noqonayey ayaa la gaadhsiin ee wain badalaha hadduu dhiibo cuqida lahu waa loo gunta jizyadii waqiila waxaa la yidhi calayhi waxaa guusiga ka jizyati abiihi aabbihii jizyadii lagu lahaayoo kale ayuunbaa guudkiisa ahaatay wuxuu sheekhu leeyahay ilmo yaroo uu dimi nin dimi oo isaga jizyada laga qaadaya uu dhalay ayaa qaan gaadhay dee ken baa la odhan waliya jizyadii mar haddaad qaan gaadhay haddii markaa uu dhiibi waayo walam yabdul taasi ay timaado hadduu dhiibi waayo jizyatan uu dhiibi waayo intii la yidhi kan ulxiqa bimaamani ka wuxuu noqonayaa nin dee aan ammaankii iyo aan jizyadii ogolaynoo waa in halkii uu ku aamin noqonayey la gaadhsiiyaa faabliquhu ataa xataa ma'manahu waati aayadda qur-aanka ahayd gaadhsiin wain badalaha haddii uu dhiibo haddaba oo yidhahdo waa tan iga qabta cuqida lahu waa loo guntiyo jizye caqdigii jizyada ayaa lala gelayaayoo dee heshiiska imaamka ayaa la gelay oqirruka bidaari lislaami calaa an tabdula jizyatan wa tanqaada lixukmi lislaami sidaynu soo maraynay siiqadeedii ayuu ugu guntayaa qiil baa wuxuu leeyahy calayhi maye sabigi waxaa loo ka jizyati aabihi aabbihii jizyadiisii oo kale unbaa lagu leeyahy waxa caqdi uma baahnay caqdigii aabihii lala galay ayuunbaa ku filan walmadhabu madhab haddaan qabno wujuubaha jizyadii inay ku waajibaysa way calaa zamiin kaa laxaad kale wa shaykhin harimin iyo kaa gaboobay wa acmaa mid ilaa waraahimin mid iska caabida waa jiirin kaa isna lasoo kiraystay wa faqiirin faqiir cajiza ka cajisay can kasbin faidaa tamat sanatun markay dhammaato wahuwa mucsirun isagoo caydha fa fii dimmatihi ayahan xataa yuusira ilaa uu ka hodanoobayo waxau sheekhu leeyahay madhab waxa weeye diye jizyadii inay ku waajibayso kii zaminkaha kii culaxaad kale ah ee iska tabargabay way ku waajibi sheekhii harimkaha ee gaboobayna way ku waajibi odagii gaboobay wa acmaa kayndhaalana isna way ku waajibi wa raahibin kii markaa isna iska kiniisad galowga aha kaana way ku waajibi waajirin kaa la soo kiraystayna way ku waajibi maxaa yeelay dee waa ujeladii daarta oo kale ayay ka dhigan tahay markaa dadka cudurdaarka lihi ee waa u siman yihiin wa faqiirin kii faqiirka ahaana een waxba haysanna ee cajiza can kasbin kasab ka caajisay kaa faqiirka ee kasabka ka caajisay isna waa laga qaadayaa maxaa yeelay dee ka qanigaa xaggan ilaalintan iyo dhiiggiisan la daayey dee ka qanigaa buu kala mid yahay haddaba mar hadduu faqiir yahay wuxuu sheekhu uhi faidaa tamat sanatun wahuwa mucsirun haddii sanad dhammaaday isagoo caydha fa fii dimmatihi xataa yuusir dee dimadiisa ayuunbay dumadiisunbay saarnaaysa intuu ka hodanoobayo sanadda labaad iyo ta saddex iyo labaatan hadduu sii joogaba dee saasunbay u koraysay mucsirka muslimkaba loola dhaqmayey markaa faqiirkana waxay leeyiin dee waa kii sekada mudanayay hadduu muslim ahaan lahaa cuda qaran waxaa le maya xaggii sakaatulfidrigaa laga eegayaayo waa mid aan dee markaa sanadkii dhammaaday aan wax quudkaa uu cunay iyo ciyaalkiisa aan wax ka dheeraatan aan haysanna weynaan faqiirku halkan wa yumnacu waa loo diidayaa kullu kaafirin gaal dhammaantii min istitaani alxijaaz xijaaz tegiddeeda ayaa loo diiday wuhuu xijaaz haddaad doonaysana makatu waalmadiinatu walyamaamatu iyo wa quraahaa saddexdaa tuulooyinkeeda wey wa qiila waxaa lahu waxa u sugnaa aliqaamatu inuu ku nagaado fii turuqihi waddooyinkiisa almumtadati ee fidsan inuu ku nagaado ayuu leeyahay arkaantii aynu ku soo dhex jirnay ee ay jizyadu lahayd waxaa ka mid ahaa makaan meeshan loogu guntaya jizyada markaa dhulkao dhan jizyada loogu gunti maaye waa in dhul aqbalaya inay degaan uu yahay markaasaa wuxuu sheekhu ui wayumnacu kullu kaafirin min istitaani alxijaaz gaal kasta waxaa loo diiday xijaaz inuu ka wadan yeesho markaa ka wadanya waxa wanaagsanayd baa la yidhi halkaa istitaanka uu sheekhu cabiray iqaama inuu cabiro inuu ku nagaado markaa markaa la yidhaahdo iqaamo dee istiidaanamo haddaan inuu ku nagaadaba la ogolay inuu ka wada dhigto wanaagsanayd inuu iqaamo yidhaahdo bay yidhahdeen oo iska daa wuxuu ka dhistay iyo degida ku nagaansho ayaan xataa loo ogolayn haddaba xijaaz marka la yidhaahdo waa intee xijaaz waxa weeyaan buu ihi magaalada maka la yidhaahdo madiinana ku dar yamaamana ku dar magaalada la yidhaahdo oo yamaami xagga markaa afar marxaladood afar maalin socda ayay maka u jirtay xagga daa'ifna laba maalin socod ayay u jirtay mooji imanka malaa yamaamo lama yidhaahay wax kale ayaa hadda malaa loo yaqaanaayo oo aada looma imka maqla magaca yamaamo waquraaha iyo saddexdaa tuulooyinkeeda markaa tuulooyinkooduna dee waxay noqonayaa daa'if iyo khaybare iyo jidde iyo yumbuc iyo dhulkaasay noqonayaan tuulooyinkeeda ayana soo raacaya marka xijaaz dhulkaas ayaa la yidhahdaa marka dhulkaa in gaaldego looma ogola ama jizyaata ama keyrkeed ha ahaato maxay le rasuulka sala allahu alay waslam wuxuu ku hadlay waxa ugu dambeeyey akhriju lyahuuda min alxijaaz nimankaa yahuudda xijaaz ka saara xadiidkii saxiixayna wuxuu akhriju lmushrikiina min jaziirati alcarab nimankaa mushrikiinta ah jaziiradda carabta ka saara xadiid kaloo muslimna wuxuu la akhrijana alyahuuda waannasaara min jaziirati alcarab carab jaziiradeeda baan ka saari doona markaa jaziirada oo dhan looma wada jeedee xijaaz baa loo jeedaa maxaa yeelay dee cumar binkhadaab oo kale intuu xijaaz ka saaray buu yeman dejiyey iyadoo jaziiratulcarab haddana ka mid a marka halkaa waxaa laga fahmayaa dhulkaa loo diiday inay xijaaz un tahaye aanay jaziiradoo dhan aanay wada ahayn wa qiila waxaa la yidhi lahu waxa u sugnaaday kaafirka aliqaamatu inuu ku nagaado fii duruqihi waddooyinkiisa xijaaz waddooyinkeeda waa ku nagaan karay almumtadati ee fidsan ee caadaadu aanay ku duleen in lagu nagaado maxaa yeele meeshii dadku ay ku kulmayeen meelihii lagu nagaanayay midna maaha sida mashhuurkiina waa in loo diidayo dee xurmo ayay leedahay dhulkani oo gaalada sidaas ayaa loogu diidaya walow dakalaw hadduu haddaba soo galo bikayri idni limaami ayuu ku soo galay akhrajahu buu saari wacazalahu waanu ganaaxi in calima hadduu og yahay annahu mamnuucun inuu yahay fain istaadana hadduu idan doono idina waa loo idinay in kaana maslaxa hadday lilmuslimiina ugu jirto ka risaalatin waaba warqad wa xamli maa iyo shay buu sidaa naxtaaju ilayhi aan u baahannahay fain kaana litijaaratin hadduu u socdo tijaariya bayac mustar laysa fiiha tijaaradaasooanay ku sugnayn kabiiru xaajatin dan badan lam yu'dan loo idni maayo ilaa bishardi akhdi shayin minhaa in shardi lagula galo wax laga qaada mooyaane walaa yuqiimu kuna nagaan maayo ilaa talaatata ayama saddex maalmood mooyaane wax ka badan waxau sheekhu leeyahay haddii oo kaafirkii iska soo galo xijaaz buu idan la-aan ku soo galay akhrajahu imaamka ayaa saaraya xayla idan ayaa la wacazalahu waanu ganaaxi weliba in calima hadduu og yaanu mamnuucu minhu inuu mamnuucu ka yahay gelidani hadduu og yahay dee ninkan dhiirani ayuu sameeyey iyo waxaan sharcigu u fasaxayno waa in la ganaaxaa daa wuxuu leeyahay fa in istaadana hadduu gaalkii dee idan uu codsado u yidhahdaan xijaaz soo galo aadina imaamkii waa ama udina waa loo idinay in kaana haddii gelitaankiisa maslaxatun lilmuslimiina dadka muslimiinta hadday dani ugu jirto waa maxay ka risaalatin waaba dee wuxuu sidaa warqad ayuu sidaa iyo farriin markaa uu gudayo ama dima ama hudno iyo waxbuu guntayaayo u wadaa waxamli man axtaaju ilay waxaan u baahannahay ayuu sidaa misala raashin iyo alaab kale iyobuu sidaa fain kaana haddaba haddii uu yahay gelitaankiisu litijaaratin baayac muster buu usoo gelayaa laysa fiiha kabiiru xaaja waxa dan weynana mahayso cadara yar yar iyo waxaan macno lahayn ayuu sidaa lam yu'dan loo idin maayo markaa xijaas inuu soo galo ilaa bishardi akhdi shayin minhaa wax laga qaado mooyaane in lagula heshiiya in wax laga qaada mooye si kale kuma soo geli karo inta laga qaadayaana imaamka ayay u taallaa qadarkeedu haddaba imaamkii markuu u idna gelitaankii laa yuqiimu ilaa alaaata ayam saddex maalmood buu ku nagaan karaa saddex maalmood oo maalinta soo gelid iyo maalinta bixiddu aanay ku jirin ayuunbuu ku nagaan karaa maxaayele cumar ayaa sidaa sameeyey maxaa yeelay intaa waxa ka badani dee waan loo ogolayn wa yumnacu waxaa loo diiday dukhuulu xaraami maka maka xaramkeeda inuu gala ayaa loo diiday fain kaana rasuulan hadduu yahay ergo haraja ilayhi imaamu imaamka ayaa u bixi ow naa'ibun ayaa ama u bixi mid ku-xigano yasmacuhu maqlo oo soo dhegaysta waxau sheekhu leeyahay gaalka waxaa loo diidayaa xaramka maka inuu galo xaramu maka inuu galo walow xataa maslaxadba ha ahaatee ma bannaana falaa yaqrabu lmasjid alxaraam masjidulxaraamka iyay u soo dhowaanin markaa masjidulxaraamkaasi masjidka loogama jeedaa xaramka ayaa looga jeedaa mufasiriinta ayaa saa ku ijmaacsan inaan masaajida loo jeedin xaramka loo jeedo waxay leedahay markii wain khiftum cilatan haddaad faqri ka baqataan oo tijaarada idinka go'do markaa xaramkii u diideen fasayfa yaqnikum allahu min fadlihi ilaahay baa fadligiisa idinka qani yeeli doona marka waxaa la yidhi risi qaniya dee waxaan ay keenayeen beledka ayay u keenayeen masjidka umay keenaynin markaa waxaa loo jeedaa waa ma xaramkaa maka inay soo galaan waa loo diiday fa in kaana rasuulan haddaba hadduu erge yahay imaamkiina xaramkii buu ku jiraa isna waa ergo-o dee waa mid rasuula la soo diray haraja ilayl imaam imaamka ayaa u baxayo dee xaramku xad buu leeyahay xadka xaramka ayuu ka baxaya ow naa'ibun ama mid ka naa'iba ayuu samaysanoo yasmacu soo dhegaysta mid naa'ibahoo soo dhegaysta bal waxaanu ninkan u socdo ayuu samaysan wain marida fiihi hadduu ku xanuunsado nuqila waa la rari ee wain khiifa mawtuhu wain khiifa mawtuhu haba laga baqda dhimashadiisi fain maata hadduu dhintay lam yudfan fiihi lagu aasi maayo fain dufina haddii lagu aasana nugisha waa la qodi o ukhrija waa la saari wain marida hadduu ku xanuunsado fii kayrihi min alxijaaz oo wacadumat ilmashaqatu dhibaataduna ay badato fii naqlihi reediisa turika waa la iska dayn wailaa haddii kala nuqila waa la raray fain maata hadduu dhinto waa tacadara naqluhu dufina hunaaka halkaasaa lagu aasi waxau sheekhu yidhi haddii uu haddaba gaalkii uu ku xanuunsado xaramkii maka ayuu ku xanuunsaday nuqila waa la rari waa laga saari wain khiifa mawtu geeridiisaba ha laga baqda e oo rariddan xataa haba ku dhimanayae waa laga rari oo daalim buu ku yahay gelitaankiisao dee looma ogolayn inuu soo galo xaramka maka fa in maanta hadduu ku dhinto lam yudfan fiihi lagu aasi maaye buu leeyahy xaramko dee waa in xaramka laga daahiriyaan gaal la gelinin waa in laga saaraa fain dufina haddii lagu aaso dhacdana nubisha waa lasoo faqiya waa qurija dabeedna waa laga saarayo halkii xilli ugu dhowaa xaramka ka baxsan ayuunbaa lagu soo aasi oo waxaa la yidhi dee baktigiisoo lagu daayo ayaa ka adag nolosh nolol kusoo geliddii loo diidanaaba mar haddii nolol inuu kusoo galaba loo diidana dee baktigiisoo lagu daayaana waa kasii awlaysanta wain marida fii kayrihi haddaba hadduu ku bukoodo fii kayrihi hayri xarami maka xaramkaa maka keyrkeed hadduu ku xanuun ku bukoodo oo min alxijaaz meelaha kale xijaaz ean xaramka maka ahayn buu ku bukooday wa cadumat ilmashaqati fii naqli raridiisana dhibaato weyn baa ku jirta oo lama rari karayo turika waa la iska dayno dee labada dhibaato ka weynun baa la eegi maxaa yeelay mar hadduu jumlahaan inuu soo galaa ay iska bannaanayd dee waa la iska day waa ilaa haddii kaloo mashaqo aanay ku jirin raridiisa ee la iska kaxayn karayo nuqila waa la iska kaxayn oo waa la rari oo daarta ayaa dee xurmadeeda ka weyn fain maanta hadduu ku dhinto wa tacadara naqlu saaridiisiina ay dhib noqoto xilliga loo saaro isna waa kala dufin hunaaka halkaas ayaa lagu aasayaa daruur ahaan haddii aanay cudurtoobinna dee lagu aasi maayo halkaasi waa in laga saaro ayay noqonaysaa wallahu aclam waxau halkan nooga hadlayaa sheekhu baljizyada intii la qaadayey iyo habkii loo qaadayey aqaluljizyati jizyada inta ugu yaray diinaarun waa diinaar likulli sanatin sanadii la arkaba wayustaxabu waxaa loo sunneeyaa lilimaami imaamkii waxaa loo sunneeyaa mumaakasatun inuu la gorgortamo ou kordhin ka doono xataa yaakuda ilaa uu ka qaado min mutawasitin kii meellexaad kaa diinaarayni wa haniyin kii qaniga ahna arbacatan afar uu ka qaado walow cuqidad haddii lagu gunto biagsaro wax ka badan uma intaa dabeed calimu ay ogaadaan jawaasa din diinaarin diinaar inuu bannaan yahay lasimhum waxaa ku waajibaya maltazamuuhu waxay islaazimiyeen fain abow hadday diidaan fal asaxu annahum iyagu naaqiduuna kuwo oo buriyey ballankii ay galeen iyo caqdigii weeye waxau sheekhu yidhi jizyada waxaa ugu yar ee laga qaadayaa qofkii sanadii la arkaba waa hal diinaarun maxaa yeelay rasuulku sala allahu alay slam markuu mucaadi ninkii la odhan jiray u diray yaman wuxuu faray an yaakuda min kulli xaarimin diinaaran inuu ka qaado mid kasta oo qaangaadhaba diinaar ama waxa u dhigmee maryaha ah ama diinaar wixii u dhigmeeye maryaha ahaa inuu ka qaado ayuu faray marka halka waxaynu ka fahmaynaa waxa ugu yar inay diinaar ka tahay ama wax diinaar la qiimo ah ayay noqonaysaa xadiidkaana tirmidi iyo keyrkii ayaa wariyey masaayi imaamu axmed iyo waxaa kaluu sheekhu yidhi waxa sunno ah oo wanaagsan oo imaamka loo ammaanay mumaakasa inuu bimacnaa kordhin ka doono uu la gorgortamo nimankaa markaa gaalada ay caqdiga la gelaya oo qadarka jizyada uu kala gorgortamo ayuu leeyahay oo uu ka kordhiyo diinaarkii inuu welibana waxa wanaagsan kala tegsiiyo dee kii mutawasidka ah ee xaalkiisu iska meeldhexaadkaa laba diinaar uu ka qaado kii qanigaa iswadanka ahaa uu ka qaado afar diinaar kii faqiirkaa uu diinaar ka qaado cumar binu khadaab ayaa sidaa samayn jiray baa layidhi imaamkuna dee wuxuu u tasarufayaa ama madaxweyneu dadka muslimiintaa ayuu u tagri falayaa oo inuu u dadaalo oo sidii wax ugu heli lahaa inuu sameeyo waa shay laga maarmaana walow cuqidad biagtara haddii gaalada loo gunto caqdigaa dimada ayaa biagtara diinaar wax ka badan baa lagula heshiiyo oo loo guntay saddex inuu midkaa bixiyo ama afar midkii baynu bixiyo uma calimuun caqdiga dabadeed baa waxay ogaadeen jawaasa diinaarin in diinaar bannaan yahay oo jizyadu diinaar ay noqon karto oo dee lagu kordhiyey laasimahu maltasamuuhu waxay islaazimiyeen ee caqdiga ay ku galeen ayaa waajib ku ah masalan qofku hadduu shayga dee lala gaadho oo lacagtii suuqa laga siin jiray in ka badan laga siiyo dee hadal ma jiro marka tanna waxa ay islaazimiyeen caqdiga iyo heshiisku ku dhacay ayuunbaa laga doonaya fa in abow hadday diidaan o ziyaadada ma bixinayna diinaarkaa diintii noogu shan baanu idiin hayna falasaxoanam iyagu naaqidoona kuwa cahdigii iyo ballankii buriyey weeye marka waa in halkay ku aamin noqonayeen la gaadhsiiya walow aslama dimiyun hadduu islaamo ou maato ama u dhinto bacda siniina ukhida jizyatuhunna sanadaha jizyadooda waxaa laga qaadi min tarikati wuxuu ka tegey muqadamatan iyadoo lagu hormaraya cala alwasaaya dardaaranyaalkii wayusawaa waana la simi baynaha iyo wa bayna dayni aadamiyin waa la simi cala lmadhabi haddaan qaban ow fii khilaali sanatin ayuu dhintay ama islaamay faqistun baa waajibaya qayd wa fii qowlina laashay waxba ma waajibayaan waxau sheekhu yidhi haddii uu islaamo mid dimiya ayaa islaamay ama cahdigiiba wuu ka baxay amaa wuu dhintay waana sannada kadib dhowr sannadood intii jizyadii lagu lahaa ayuu islaamay ama dhintay ama masala cahdigiiba ka baxay waxa inu leeyahay dee waaris buu leeyahay cid dhaxlayso oo dee dhexalkiisa wada qaadanaysa oo istiqraaq ku samaynaysaana meesha way jiraan ukhida jizyatuhunna waa la qaadi sannadaha jizyadoodii min tarikatihi ayaa laga qaadi tarikadii uu ka tegey muqadamatan iyadoo laga hormar cala alwasaaya dhaxalka iyo dardaaranyaalkaba iyadoo laga hormarinayo sidii danyaalka kaleba ay ahaayeen wayusawaa baynaha wa bayna dayni aadamiyin cala almadhabi waxaana la simayaa jizyadaa iyo iyo dayntii aadamigu ku lahaa waa la simay oo masalan nin aadamiya ayaa lacag ku lahaa jizyadiina waa lagu lahaa masalan dad badan baa wax ku lahaa jizyadanna waa lagu lahaa maalkiina uma wada qaybsamayo maxaa markaa la samaynaya dee imaamku wuxuu ka mid noqonaya dadkaa quraamada ah ee daynta leh markaa wuu la qaybsan qoladaas unbu la qaybsanne wixiisa marka horeba la goyn maayo ama fii khilaali sanatin sanad dhexdeed buu islaamay isagoon sana masalan lix bilood tegeen ayuu islaamay ama uu dhintay ama cahdigiiba uu ka baxay faqistun qayb kii tegey ayuunbaa waajibiyey lixdaa bilood macnaa nisfu diinaar haddii diinaar lagu leeshay nisfu diinaarkaasunbaa laga doonaya waa si ujrada oo kale masalan haddii dee qofku uu dhinto markuu muddo meeshii uu kalaysi ku jiray dee haddaan waaridkiisi meesha soo gelin qistigeedii ayuunbaa waajibayay wa fii qowlin laa shay a qowlo wuxuu leeyahay waxbaba laga qaadi maayo mar hadduu sanad dhexdeed dhintayoo dee xawlka ayaa la fiirinaya sanadka oo mar hadduu dhintay dee waa dhacayaa wa tukhadu haddaba waa la qaadi jizyadii biihaanatin si oo sharafrida ayaa loo qaadi oo waa sidee fa yejlisu waa fadhiisanaya alaakidu ka qaadaya waa fadhiisanaya wayaquumu dimiyu kaa dimigiina waa istaagayaa wayudaadi'u ra'sahu madaxa ayuu soo foororin wayaxniyu dahrahu dhabarkana wuu soo laabi wayadacuhaa dabeedna wuxuu dhigayaa fi lmiisaani miisaankaa lagaga miisaamayay buu dhigayaa wayaqbidu alaakidu ka qaadayaana wuxuu qaban lixyatahu garhkiisa wayadribu dabeedna wuxuu ku dhufan lihzamatayhi halkaa camanka ayuu ka sii feedhi wa kulluhuna mustaxabun waa mid la sunneeyey wa qiila waxaa la waajibun weeye facala lawali qowlka hore haddaan qabanno low waxa u sugnaaday tawkiilu muslimin muslim inuu wakaasho biladaa'i bixinta wa xawaalatun calayhi muslim inuu ku xawaaleeyana waa uu leeyahay waan yadmunaha muslim inuu damaanana wuu leeyahay qultu waxaan i nawaawi haddaanay haadihi lhay-a qaabkani baatilatun mid baatilan waxba ka jirin weeye wa dacwo istixbaabihaa sunanimadeeda sheegashadeedaaba ashaddu daran haddaan xagga gef wallahu aclam waxa uu sheekhu yidhi daayiha jiziyada la yidhaahdo waxaa looga qaadayaa ninkaa dimigaasi oo ihaano iyo sharafrid ku jiro oo haddaba qaabkeedii waa kee qaabkeedii waxa weeyaan bu uhi fayajlisu akhidu kaa muslimkee qaadaya isagu wuu fadhiisan wayaquumu dimiyu kaa dimigiina wuu sare joogsan markuu dabeedna sare joogsao wa yutaati'u ra'sahu madaxa ayuu soo foororinayaa wayaxnii dahrahu dhabarkana dee wuu soo laabiyo wuu soo qaansayn wayadacuhaa fi lmiisaan isagoo dabeedna saa isu qaansaynayo u foorara ayuu dabeedna soo dhigayaa miisaankii la saarayay kafadii miisaanka ayuu dhigayaa jizyadii uu bixinayay wayadacuhaa jizyadii fi lmiisaani miisaanka ayuu saaraya marka dabeedna isagoo saa usoo fooraro oo dee isu soo qaansaeyey oo usoo rukuucay wayaqbidu laakhiduka ka qaadaya muslimkiina lixyatu garhka ayuu dabeedna qaban wayadribu dabeedna wuxuu ku dhufanayaa lihzamatayhi lihzimatayhi lihzimooyinku waxa weeye waa halkaa daamanka iyo markaa dhegta udhaxaysa halkaas weeye alaa dhegta hoosteeda ayuu dabeedna labada dhinacba kolba mid kaga sii dhufanayaa bay yidhahdeen oo feerhkaasu kusii kicin waxay dhaheen xataa yud xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saakiruun iyagoo dullaysantaasi dee dullaynta macnaheedu waa noocaasi bay yidhahdeen oo waa in sidaa lagu sameeyaa weliba sheekh adraci la yidhaahiyo wuxuu yidhi wacaluna yaa caduwallahi addi xaq allahi baa loo sii raacin weliba markaa la feelayo cadowgii ilahi xaq ilahay bixi baa loonoosaa lagu sii kicin haddaba wuxuu sheekhu uhi wakulluhu waxaanaan soo sheegnay dhammaantiin mustaxabun waa la suneeyey oo mid iska wanaagsan weeye saa in lagu sameeyo wa qiila waajibun qiilna wuxuu leey maya saa in la sameeyo waa waajib oo dee sakaarkii iyo liidashadii aayaddu ay sheegaysay baa sidaasuu ku xasilaysay buu leeyahy haddaba facalal aweli qowlka hore eele waa iska sunna sidaa in lagu sameeyaa haddaynu ku soconno lahu waxa u sugnaaday dimiga tawkiilu muslimin biladaa inuu qof muslimaydhaa iga bixi oo addiheedii u wakaashay ilan waxaan la qabashadan iyo qaabkani sunnu iska ahaayo waa laga tegi karaaye in qof muslimaydhaa iga soo bixi buu leeyahy wa xawaalatun calayhi muslim inuu ku xawaalayo yidhahda kaasaan idinku reeba ka qaatana waa bannaanta wa an yadmanahaa inuu muslim ka damaanana wuu leeyahay maxaa yeelay waxay leeyihin dee sakaarkani iyo dullinimadani waxay ku xasilaysaa maalkanu islaaziminayo axkaamtan islaamka ee aanu qabin u hoggaansan yahay dee dullinimo ka liidataa ma jirto laakiin haddaynu dhahna waa waajib in sidaa lagu sameeyaa dee muslim bixin uma wakaalan karo kumana xawili karo kamana damaani karo waayo dee muslimkii baan isagaa lasoo foororin karaynoon gadh la qabanaynoon la feedhaynino markaa dee muslim markaa waxaa laguma samayn karo laakiin dimi kale dee wuu soo wakaalan karaa haddaba nawaawi baa ka daba yimi oo isagu dee ragga xagga naska uga dhawaayo dee aad garanaysaan oo in badanna madhabka ku khilaafay aynu halkaana ka fahmayno dee madhabku inaan muqadas ahayna wixii naska khilaafa dee in la tuurayo mid ay leeyihiin asxaabtii shaafici ay leeyihin waaba waajib ama waa mustaxab buu isagu taagan yahayna baatil tahay marka waxaa la raacaya inuu naska yahay ayaynu halkaa ka fahmaynaa ama wixii aan nas ku sugnayn dee inaan lana sunnayn karin lana waajibin karin ayaynu halkaa ka fahmayna marka wuxuu yidhi sheekhu haadihi waxa uu sheekhu yihi haadihi lhay-a qaabkani baatilatun mid baatila wey maxaa yeelay asal sunnaha kumala buu leeyahy axad min asalafina ma samaynin mar haddaynu saani wa dacwa istixbaabihi ashaddu khaa'an dee sunanimadeeda sheegashadeeda ayaaba sii daran markaa dee waajib baaba jiray waxay muqnigu qadarayaa uu leeyahay waxa weeye wa dacwa istixbaabihaa sunanimadeeda sheegashadeeda ashadu ka daran haddaan xagga afka min dacwa jawaasiha bannaanideeda sheegashadeeda wa dacwa wujuubihaa waajibitaankeeda la sheeganayaana ashadu khadaan isagaa kasii gef badan min dacwa istixbaabihaa sunanimadeeda sheegashadeeda oo sidaas weeyaan bay yidhahdeen wayustaxabu lilimaami imaamkii waxaa loo sunneeyey idaa amkanahu markay u suurto gasho an yashrida calayhim inuu u shardiyo idaa sulixuu marka lagula heshiiyo fii beladihim beledkooda diyaafata man mid martigelintii inuu shardiyo ayuu leeyay yamuru bihim soo maro min almuslimiina dadka muslimiinta ah zaa'idan xaalu yahay mid ka dheerada calaa aqali jizyati waqiila waxaa leeyay juuzu minhaa jizyadana waa noqon karaa wa tujcalu waxaana la yeelayaa calaa haniyin iyo wa mutawasitinba waa la yeeli laa faqiirin lama yeelayo fil asaxi asax haddaan qabano waxa uu sheekhu yidhi waxaa loo suneeyey imaamkii marka ay u suurto gasho an yashrida calayhim gaalada inuu u shardiyo idaa sulicuu fii beledihim marka beledkoodii lagula heshiiyo beledkoodii inay deganaadaan oo ay halkoodii joogaan oo jizyadii lagaga qaada marka lagula heshiiyo waxaa imaamka u sunnaa inuu kula heshiiyo diyaafata man yamuru bihi min almuslimiin inuu yidhaahdo waxaa kaloo heshiisa mar haddaanu meeshiina idiin daynay oo aad degantihiin oo jizye bixinaysaan ciddii idin soo martee muslimiin ana inaa martigelisaan inaa martigelisaan ayaa shardi ah iyana inuu sidaa yidhahda waa bannaanta maxaa yeele bayhaqi sida uu warinayo niman rasuulku oo la suluxtamo ahlu ayla la odhan jiray saddex boqoloo diinaar uu kula suluxtamay oo saddex boqoloo nin aha ayaa wuxuu u shardiyey cidda soo martay muslimiina inay martigeliyaan marka maslaxa daahira ayaana dadka muslimiinta dee ugu subagan kooda qanigaa iyo kooda faqiirkaaba haddaba wayakuunu maa dukira waxaa la soo sheegay wuxuu noqon zaa'idan calaa aqali jizya jizyada intii ugu yarayd mid ka dheeraada oo diinaar baa jizyada ugu yaraayo oo uu ka dheeraysiin oo intan diyaafadu dheeraad bay ka noqon maxaa yeele jizyadani dee waa wax la milkinayo diyaafaduna waa shay iska ibaaxa ah wa qiila yajuusu minhaa qiilna wuxuu leeyahy way bannaan tahay diyaafada iyo martigelinta in jizyada diinaarka aqalu jizyada intaa ugu yaray diinaarka un laga xisaabiyaan waa noqon kartaayo waa bannaantoo dee nimanka jizyun baa lagu leeyay wax kale laguma laha watujcalu waxaana la yeelayaa calaa haniyin wa mutawasitin kii qanigaha odankaa iyo kii madaxaadkaha baa diyaafada loo shartay laa faqiirin fil asaxi kii aan isagu waxbaba haysanin kaa isaga cid martigeli la odhan maayo waa soo noqnoqonaysaa wuu ka caajizayaa wayadkuru wuxuu sheegayaa imaamku cadada diifaani kuwa la martigelinaya tirooda rijaalan kuwa lugaynaya wa fursaanan iyo kuwa dee farasyada qota wa jinsa acaami cuntada lagu martigelinayo waludmiyo waxa iidaan looga dhigay waqadrahumaa labadaa qadarkood walikulli waaxidin kadaa mid walba intaas ayaa u sugnaatay boo dhan wacalfa dawaabi daabooyinkood waxay cunayaan wa manzila diifaani kuwa martidii halkeey la gelinayo min kaniisatin iyo wa faatini maskanin guri intii ka dheeraad wa muqaamihim intay ku nagaanayaan walaa yujaawizuhu dhaafina maayo alaaata ayaamin saddex maalmoodna dhaafin maayo waxa uu sheekhu yidhi marka uu diyaafada iyo martigelinta u shardinayo waa inuu dadkay martigelinayaan tiradooda sheegaa kuwa markaa lugaynaya iyo kuwa fardaha wata farasku dee waa iska iska qaalib unboo cabiree dee wixii ay wataan ee masala hadday awr wataan iyo hadday wax kala wataanba wuu markaas u sheegayaa maxaa yeelay dee si aan munaasaco iyo dood iyo muran aanu iman oon odhan waxaanu dhan annagana laguma heshiinin dee waa in intay martigelinayaan loo sheegaa hadday yidhahdaan annagu dad un baanu naloo shardiyo dee dameerahan iyo fardahana wadataan annagu geeda uma hayno taa lafdeedana dee muran baa ka imanaya ee markaa ka lugta hee soconaya iyo ka waxwata ee markaa isna calaf kale ka doonayo waxaasoo dhan waa in loo qadaraa wa jinsa dacaami dee cuntada la siinayo iyo waludmi waxa loogu iidaamayo wa qadrahumaa iyo iidaanka iyo dacaamku qadarkooda waa in mid walba loo sheegaa oo masalan dee quudka ay cunaanka oo ka dhexdhexaadka ah ayuun baana looga dhigi walikulli waaxidin mid kastoo martiya kadaa intaasuu le intaasoo kimisa buu le intaas subagaa loogu daray intaasoo waha yacni waa in la yidhahdaayo dee si aan laysu qabsanin waa dadka aynu cadowga noo isu naxariisan mayno e marka waa in wax walba marka hore layska sii qadaraa walikulli waaxidin kadaa wa calfa dawaabi daabooyinka waxaa la calfinaya ayuu sheegay waxa la siinayo in geeda la siinayo in caws lain doog la in caws la siinayo in galley la siinayo taana iyana waa laga sii wada hadla wa manzila diifaani kuwa martidii halkay gelayaan halkee la seexin min kaniisatin dee meesha ay wax ku caabudaan haddii la seexinayo wa faadini maskanan iyo haddii la yidhaha bal maqsinadiina wixii idinka dheeraada ayaa seexinaysaa iyo haddii la yidhaha bannaan baa loo goglayaa waa in ayadana la xusaa buu leeyahy oon hadhowta la isku qabsanin wa muqaamihim inta ay la joogayaane ay martigelinta ku leeyihiin baa ayana la xusi walaa yujaawisu dhaafinna maayo muddo alaaata ayaam saddex maalmoodna waa inaanu qofkii wax ka badan aanu joogin maxaa ilaha rasuulku wuxu uhi addiyaafatu alaaata ayaam martigelintu waa saddex maalmood oo dee saddex maalmood wixii ka badan dee qofka inaad dambaajiso si dul fadhidaa un ma habboona baa rasuulku yidhi walow qaala hadday yidhahdaan qoomun qolo nu-aaddi ljizyata biismi sadaqatin baanu ku bixinayn laa jizyatan ku bixin maayo falilimaami ijaabatuhum buu leeyay inuu ka yeelo idaa ra'aa markuu sidaasi u muuqato wayudacifu calayhim azakaata sekada wuu ku laban laabay fa min khamsati abciratin shantii neefe geela ashaataani laba neef buu ka qaaday wa khamsata casharana wa khamsatin wacishriina shan iyo labaatankii geel ahaana bintaa makhaadib laba qaalmoodoo laba jira ayuu ka qaaday wa cishriina diinaaranna diinaarun buu ka qaaday wa mi-atay dirhamina casharatun buu ka qaaday iyo wa khumusulmucasharaat wixii cushurka laga bixin jirayna khumuskii ayaa laga qaaday waxa uu sheekhu leeyahay hadday qola yidhaahdaan gaalada ka midi kuwii jizyada loo guntayaba waxay dhaheen nu-addi ljizyata biismi sadaqa war annagu waxaan jizyadan aa sheegaysaan annaga gibir iyo jizye iyo waxaa noogu sheegay inaanu sadaqaanu bixinayna magaca sadaqa ayaanu ku bixinana naga qaad laa biismi jizya naga daaye falilimaami ijaabatuhum idaa ra'aa imaamkii wuxuu leeyahay markaa inuu ka ogolaado hadday saas u muuqato marka ihaanadiina waa ka dhacaysa iyo magacii jisyada iyo sadaqadii ka soo qaada baa la odhan qoladii xaggaas ahayd maxaa yeelay beehaqi ayaa wuxuu wariyey cumar binu khadaab ayaa qolo kiristaannimada qaadatay intaan rasuulkaba laga soo saarin oo carab ahayd oo tanuuq iyo nahri iyo binu taqlib lo odhan jiray ayuu ka dalbay jizyadii dabeedna way diideen waxay dhahay annagu carab baanu nahay kuwan cajamkan iyo waxaan kale annagu dee lama mid nihin oo waxay qoladaasi bixisa annagu ma bixinayno dee haddaa wax naga doonaysaan sidaa idinku isaga qaadaanee sekadiiyo wax isaga ururisaan saas oo kale dee nooga qaada bay yidhaahdeen dee dadka muslimiintaa duhro ayay u tahay oo way daahirinaysaa dee idinkuna ehlu duhro ma tihidine seebaa laydin odhan buy waar waxaa doonto adigu nagaga say doonto ha noqotee magacaasun nagaga qaad bay laakiin jizyaha nagaga qaadi cumarna waa diida wuxuu jizye waxaana idinkaga qaadi maayo dee nimankii baa waanu haddaba guuraynaayo nimankii reer ruum baanu haleelaynaaba dabeedna cumar ayaa sidaa kula suuxtay oo yihi haddaba dee sadaqadii mar haddaanay sadaqa ahayn waa in laydinku laban laabaa ismi sadaqana laydinkaga qaadaya magaca jizya laydinkaga qaadidana laban laab kaa ogolaada sidii bay ogolaadeen saxaabada cid ku khilaaftayna may jirin baa la yidhi oo ijmaac ayay noqotay dabeed waxa uu leeyahy haddaba wayudacifu calayhim zakaata sekada wuu ku laban laabay shantii neefee geela ahaa ee neefka adhigaa laga qaaday laba neef buu ka qaaday tobankii afar buu ka qaaday shan iyo tobankii lix buu ka qaaday labaatankii sideed buu ka qaaday shan iyo labaatankii neef ee geel ahaana wuxuu ka qaadayaa laba qaalmoodoo dee laba jira ah wa cishriina diinaaran labaatankii diinaar ee rubucu diinaarka ah nisfu diinaarka ah diinaaran buu ka qaaday wa mi-atay dirhamin labadii boqolee dirham ee khumuska ahayd ee shanta ahayd cashara ayuu ka qaadaya toban wa khumus lmucashiraat waxyaalihii mucasharaadka ahaa ee dee masalan timirtii waxaan leeyahay wixii mucasharaadka ahaa dhulka ka soo baxayay wixii sekada lahaa kii la waraabiyey qarash la-aan dee khumus baa laga qaaday kii macalmu-an la waraabiye nis nisulcushriga markii hore laga qaadayeyna cushur baa laga qaadayaa kiisa tobnaad waa raashinkii walow wajaba hadday waajibaan bintaa makhaadib maca jubraanin bay waajiyeen lam yudacif iljubraana ku labalaabi maayo filasa ee walow kaana hadduu anlaa bacda nisaabi wixiisuba nisaab barhkii lam yajib qistun ma waajibayo filashari haddaan qabno uma alma'kuudu kaa la qaadaya jizyatun weyn oo falaa yuukhadu la qaadi maayo min maali man laa jizyata caleyh qofki aan jizyada lagu lahayn maalkiisa laga qaadi maayo waxau sheekhu yidhi haddii ay gaalkii ku waajibaan sekada lagu labanlaabayey bintaa makhaadin maca jubraanin laba bintu mukhaado iyo jubraan baa ku waajibay masalan lix iyo soddon ayuu geeliisu ahaa maxaa laga doonaya laba bintu labuun baa laga doonaya labadii bintu labuun buu waayey markaa wuxuu doonay inuu laba binta makhaado bixiyo iyo jubraankii dee sidii sekadu ahayd jubraankuna wuxuu ahaa dee in laba neef adhiya lagu daraama ayuu ahaa marka haddaba lagu labanlaabi maayo buu leeyahy jubraankaasi laba neef oo ayuunbaa laga qaadaya labadii bintu mukhaada iyo laba neef baa laga qaadaya afar neef laga qaadi maayo fila saxe haddaan qabano si aan tadciifku dee aanu u badanayn iyo laalaabku waana qiyaaska si khilaafsan weeyaanoo sida nasku kusoo arooray ayuunbaa lagu bixinaya maxaa yeelay waxay leeyihin jubraanka dee marna qofku derajuu koru koraayo mid ka sarrayso masalan xiqo oo kale u bixiya isagaa qaadanayay marna hoos buu u degaayo isagaa wax raacinayay markaa marka laga qaadayo haddii la labanlaabo marka isaga loo celinayaan in la labanlaabay keenaysaa taasina wax jira maaha sidaa daraaddeed bay ahan lagu labanlaabi maayo walow kaana bacda nisaabi haddaba wixiisiba waa nisaab barhkeeda waa boqol dirham buu haystaa labaatan ariya buu haystaa saddex geel uu haystaa nisaab buu ka yeeliya lam yajib qistan qaybi ma waajib